okaadi waa waa tahay dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka xudun ee gobolka sool haddaba tana dagaalkaasi khasaarihii ugu dambeeyey sida u dhacay ayaan caawa fiidkii waxaan teleefonka degmada taleex kula xiriiray caasimadda maamulka khaatimo maxamed ducaalow ah wasiirka amniga ee maamulka khaatimo ceeg dhodkab ayaa weydiisay wasiirku inuu faahfaahin naga siiyo qaabkii uga dhacay dagaalku degmada xudun ee gobolka sool wasiir kusoo dhawow
bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala ali wasaxbi wasallam aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aadna waxaan usoo dhaweynayaa warbaahinta oo had iyo jeer ka qaadata arrimaha khaatubo guul waxaan leeyahay arrimo si si maarata guul looga qayb qaadata marka hore ani waan kuu saxaya anigu ma joogo taleex waxaan joogaa magaalada xutun duleedkeeda ayaan joogaa halkaasaan hadda ku sugnahay saaka tobankii sideed iyo tobanimo ayaa maleesiyada hargeysa waxay dagaal ku qaadeen ciidan ay leedahay khaatubaysay oo ku sugnaa indhaha hore ee magaalada xudunduleedkeeda dagaalkaasi oo aada u qaraaraa waxaa markiiba maleeshiyada dib loogu riixay meelihii ay ka yimaadeen wuxuuna istaagay dagaalkaasi xilli ay ahayd saacaddu tobankii subaxnimo waa la kala dhaqaanay oo qolo weliba ku noqotay degaanadeedii bay ku noqotay mar labaad ayuu labadii duhurnimo dagaalkaasi ka bilaabmay goortii ay ciidamadu ku kala sugnaayeen ciidanka khaatumo oo dagaalkaas ka galay dhowr jiro oo kala gedisan waxay markiiba ay weerar ku dhufteen magaalada xudun isbitaalka xudun magaalada oo iyo kaamka loo meesha loo yaqaano balli oo magaalada ah xiryo ku yaala ama taliska qoladaas maleeshiyadaas hargeysa ee kusoo duulay dalka ee xandarada ku yimid ee caburinta iyo dilka iyo kufsiga iyo faraxumaynta ku haya dadka kaamkaas ciidankii halkaas tegay wuxuu ka qabtay hawladu la jiri ama waajibaad la siiyey ayay halkaa ka fuliyeen dhibaato badanina khasaare aada u fara badan oo naf iyo baalbaleen halkaa uu ka dhacay yaadi jirtay iyo waxyaalo kaloo aada u fara badan oo halkaas ciidankaas ka geystay markii dagaalku uu gaadhay afartii galabnimo ayuu qaboobay hase ahaatee qayb kamida ciidanka yaga oo jiid ku sugnaa farsamaha ayaa dib uga soo baxay goobtii uu ku sugnaa taasoo loo yaqaano dibugurasho xeel dagaal maxaa yeelay xaaladda milatarigu way isaga cudub badan tahay haddii ahaatee dagaalkaas wuxuu taagay xilli dambe oo salaadii makrib iyo xilliyo ku dhadow taagay ciidamadii s n f waxay dib ugu laabteen waxay joogaan baan leeyahay ujeedaa waxay joogaan joogahoodii bay joogaan iyo ood iyo dhulkii saaka laga bixiyey annaguna waxaan ku sugannahay xilliga kan goobaha yagii caadiga ahaa ee saaka dagaalka looga baxay ama xarumihii aan fikrin anigaa inuu ku sugannahay wax la saaraa ciidanka iyaga wasiir haddaan su-aalku wey mudane wasiir haddaan su-aalku weydiiyo nama soo gaarin nafya nama soo gaarin waxaa la sheegayaa in nimankaas had iyo jeer adeegsada beenta iyo waxaan jirin si ay dadkooda ugu qanciyaan waxaan jirin ooga raadideen inay yidhaahdeen ciidamana waanu qabsanay gaadiidna waanu qabsanay tagnikana waanu qabsanay taasuma leedahay waxaan u sheegayaa adduunka dhammaantii iyo dadka soomaaliyeedba arrintaas inaan waxba ka jirin haba yaraatee hal iyo raadna ayaan lahayn been abuur cad oo ay abuurteen oo sidii caadada ahaan jirtay inay dadkooda kulamiyaan oo niyada beenta ay ugu jirtaan inay ahayd waxay saa ahayd ciidanka iyaguna imika wuxuu ku sugayay goobihii waa tahay waa tahay waa tahay
waxaa ka jira waa adduunka u sheegay waa tahay wasiir way maqlaysaa warfaahintana u sheegaya wasiir caadada wa marka ay meel ku jabaan maleeshiyadaas edenan in ay ku casaan oo laayaan dadka shacabka ah maatada carruurta xoolaha boobaan ariga gurtaan ay sameeyaan foolxumooyinka ugu waaweyn magaalada tuulada gurfi naarta waxay ku jireen sida caawa la ii sheegayo laba nin oo rayid ah ama nin ahan reer baadiya oo reerkiisa ku carruursan uu ahaa ninkii qaadka ku iibin jiray magaalada ayay ku jireen iyaga oo sheeganaya baa lagu yiri maanta b b c d warbaahin aawa ka sheeganaya snm baan waxaanu laynay xaasimaan ku laynay waxaa kaloo caawa la isoo dhibongaraynaya in ay ka kaxaysteen guryahoodii iyagoo hor yaalla laba baabuur oo midna yahay iska roga midna yahay baabuur waaraada inay ka kaxayseen oo ay kala leeyihiin ina xasan qaado in la yidhaahdo ina maxamed xasan qaado oo la igu magacaabay shiina la igu magacaabay oo isaguna doonahaasa inay kaxaysteen